bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan oo wanaagsan idelkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo maqalkayaga hagaagsan dhegihiina u soo gaarayo kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa inta jigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay afariyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sannadda laba kun labayilabaatan qodobada kala duwan barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya iyo wafdu uu hogaaminayo oo u ambabaxay dalka maraykanka halkaas uu kaga qaybgalayo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee dalkaasi ka qabsoomaya barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a muwaadin soomaaliyeed ay dhibaato ku haysato gudaha dalka maraykanka muwaadinkaas oo waraysi gaara siiyey warbaahinta dalsan ayaan caawa kusoo gudbin doonaa barnaamijka oo aad kaga bogan doontaan qodobada kale barnaamijka caawa ku jira oo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo shaaciciyey dagaal ka dhana al-shabaab kadib markii uu sheegay in al-shabaab ay khatar ku yihiin isku socodka waddooyinka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya iyo dhiggiisa kenya william ruuto oo magaalada nairobi kulan xasaasi ah ku yeeshay haddaba maxay ka wada hadleen labada dhinac barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan oo degmada buulo burde ee gobolka hiiraan gaaray ayaa sheegay inay ku biirayaan dagaalka ka dhankaha al-shabaab ee ka socda guud ahaan gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey ee siyaasiyiinta iyo saraakiisha halkaasi gaaray iyo dagaalka ka dhanaha al-shabaab ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo baaq u diray beelo walaala ah oo ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe barnaamijkan kusoo qaadan doonaa oo aad kaga bogan doontaan qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid ah maamulka maamul goboleedyada dalka oo dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay fasaxdo lacag dowladda soomaaliya ugu deeqday dalka imaaraadka carabta barnaamijkan kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahino kala duwan oo lagu helayo qarax lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose qaraxaas ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa iyo xogtii ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana waxauu maanta xafiiskiisa warbixin kooban iyo talooyin kaga dhagaystay guddiga dhaqaalaha qaranka waan soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii soo kordhayaan caawa barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabiniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabduha cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
kale habeen wacan u wanaagsan dhegeystayaal markan barnaamijka ayaan u gudagelaynaa aanu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka mareykanka halkaas oo uu kaga qaybgeli doono meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay meertadan oo soconaysa inta u dhexeysa saddex iyo tobanka ilaa iyo toddobiyo tobanka bishan ayaa lagaga arinsanayaa yareynta saboolnimada iyo xasilooni darrada horumarinta waxbarashada shaqo abuurka dhallinyarada xal u helidda musiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxa ay hordhigayaan aragtida iyo qorshaha dowladda soomaaliya ee la xiriirta la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada kuwaas oo ay shacabka soomaaliyeed kala soo kulmeen dhibaato xoogan haatanna la joogo xilligii laga gacansiin lahaa dowladda soomaaliyeed in ay dhibaatadaasi ka samata bixiso dadkeeda iyo guud ahaan gobolka madaxweynaha ayaa kulan duceydyo la yeelan doona madaxda dalalka ka qaybgalaya meertadan hogaanka hay-adaha iyo urada caalamiga ah ee kasoo qaybgalaya meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si uu u adkeeyo doorka dalkeennu ku leeyahay fagaarayaasha caalamiga ah ee guud ahaan caalamka dhammaantiisaba markan gudaha dalka mareykanka wararkiisa intaanan ka bixin muwaadiniin soomaaliyeed ayaa muddo ku dhow shan iyo toban sano waxay ku xiran yihiin gudaha dalkaasi mareykanka kadib markii ciidamo u dhashay dalkaasi ay ka qabteen xeebaha soomaaliya cabdulla diiriye raage oo ka mid ah muwaadiniintaas ayaa warbaahinta dalsan ugu waramay kana sheekeeyey dhibaatooyinka ay qabaan iyo xariga sharci darrada ah ee loo geystay baaq ayuuna u diray madaxda ugu sarreysa dalka oo ah in halkaasi laga samata bixiyo isaga iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaasi ku dhiban muddo shan iyo toban sano ah cabdulaahi diiriye ayaa caawa wareysi gaar ah waxa uu siiyey warbaahinta dalsan
diiraage waxaa u dhashay wadanka soomaaliya magaalada guudan ku dhashay xamaraan ku barbaara
waa gartay hadda xaggee joogtaa
hadda waxaan ku xidhanaa wadanka maraykanka wadanka gobolka la yidhaha new hampshire new england
meeqa sanaa xidhan tahay
waan xidhanahay laba iyo toban sanaa xidhanahay
waa gartay marka ma- maxay tahay faldambiyeedka lagu heesto oo oo aad xarigga ku muteysatay
aniga niyo anaa wadanka soomaaliya anoo ka shaqaysana xeebaha soomaaliya ka shaqaysana ayaa xeebaha soomaaliya ciidamada maraykanka ka qabteen
waa gartay
Eh, waxay ka qabteen xeebaha soomaaliya dhinaca kismaayo xaggeeda anno mutaqaana ka shaqaysanaano marka dagaal ay mutaqaana danooyimi uuna qabtay wuxuu yidhi dad waxaa tiin oo yidhi oo burcbeed ah wadanka ay nagu soo xawileen ay noo soo qaadeen waa gartay
Eh, waxaana ay qabteen labada kun iyo tobankii bishii aabinta eebo kowdeydii
waa gartay
Eh, wadanka maraykanka la keenay wadanka virginia gobolka virginia labada kun iyo kow iyo tobankii bishii maasho kow iyo tobankeedina waa la xukuma
waa gartay meeqa sanaa lagugu xukumay
waa la waa ku xasideen waxaan geystay iyo midna waxay ku qabteen iyo waxaan geystay midna ma jirto
waa gartay marka maxkamadda maxay soo saartay oo xukunka Maxay soo- maxay soo saartay eh, maxkamadda mutaqaa markana la geeyey nimanay mutaqaa looyarey noo qabteen looyarada afkooda maana aqoon luqadna ingiriiska maana aqoon dad soomaaliya mutaqaana turjumaaya noo keenay dadka soomaaliya la xataa waxyaabay ku hadlaayeen iyo qaabkii u hadlaaya midna maana fahansaneen waa waa ku wararsaneen
waa gartay marka een, yaa kugu wehliyo adiga eh, oo hadda xabsiga kugula xiran
aniga keligay ahay waxaa ahayn shan ina ahayn aniga iyo afar kale oo lila qabtay eh, labo saddex laba wiil oo ila socodsa doon yaraa wadanay oo ku shaqaysanaynay Eh, laba kalena ayagana maqaala doon kale wateen eh, wa- weyn ay ku shaqaysanaayeen Eh, aniga waxay qabteen eh, habidnimo ay qabteen oo laba iyo tobanka habidnimo anoo maqaala badda maqaala ka shaqaysanano oo iska daadano Eh, labada kalena waxay qabteen eh, eh, subaxii lix saaca oo maalmeed ay qabteen waana isku halgeeyeen waxay dhaheen gebiga waxaa tiina burcabadeen
waa gartay marka hadda raggii kale saaxiibadaada ahaa ee aad doonta wada saarneedeen een, xaggee hadda ku sugan yihiin
gobolo kale ku xiran yihiin aniga keliya waan ku xidhanahay ee, wax soomaaliya lama joogaan raggan waa socno waana kala waana la kala tuuray midnaba gobola geeyeen dee wadankaana ni oo dhibaata amta naga haysta wadanka oo dhan aan ku xidhannahay ee, wad- This call is from a federal prison.
wadankaana xabsidana waa koox- kooxaa loo kala degan yahay karnaa koox ma haysano wadanshiyaa ku xidhanaa labi toban sanaa xidhannahay wadankiina ma- mataana dadka annaga iyo inta ehelkana waa nagala soo dheereeyey ee, wadanshiyaa aan ku xidhanna
waa gartay marka hadda xabsiga dad soomaali ah ma kugu soo booqdaan
wax soo booqda iyo wax ii yimaada ma jiraan nin dhiga xidhana maahay dad dadka ila joogo xabsiya jooga dadka soo booqda qaraabadooda yimaada deerkooda dhanka wax ehl loo imaana midna ma jiraan intaas horena xidhanahay wadankaana xabsidaana waa xabsiya waa ganacsi waaye ayaan ugula haystaa wax dambilaan geysana midna ma jiraan
waa gartay marka lagu soo ogeyn dib baan dib baan lahayn lagu soo ogeyn
ehelkaaga ma la xiriirtaa
ehelkayga markaan fursad helo oo ikhtiyaar inta badan ikhtiyaar meli oo markii hal saac ama laba saac la soo daayo aan dadka lahadaa ahadaa bal warraba war hooyo ilmahaygi maqaana intaasna ma arag marka marna maqa telefonka hawada waa xun tahay marna lama hadlo oo xilliga hawada xun marka maqa waa ku dhibana
telefoonka ma la ogol yahay een, xabsiga dhexdiisa
telefonku waa mid saaray maqa sharciisa oo maxaabiista la siiyo shay toban daqiiqa la siiyaa inta ka badan maqaana oo da- aniga hadda alafii hata fay baa ku jiray inta dad badan codsada waxaa nimi dad baa rabaan la hadlaa iyo gudbiya maxaabiistan ka codsaday markaas waxay dhaheen waa ku- waa ku siina oo tuurada la dheheen waa gartay marka xabsiga hadda aad ku xidhan tahay een, bal ka waran xaaladda ka dhex jirta dhanka cunnada dhanka caafimaadka daryeelkiisa waa sidee
wallahi niyo xabsi hadda haddaan warkaan aan ku faafiin oo waxaa laga yaabaa in dhibaata ii timaado een, haddaan waddanka wax ka sheego iyo xabsidooda iyo qaabkooda
waa gartay hadda marka een, muddo labiyo toban sannadood ayaad xidhan tahay xabsi daa'inna waa lagugu xukumay marka maxaad rajaynaysaa waxaan rajeynayaa niyo inna meeshaan aniga markaan codsada aan wadankiiga maalidiiba waa- wadankan uma dhalan waxay dhaheen dowladda ma meesha kala dhigata wadanka soomaaliya dowladda soomaaliya ee maantana wadankiiga dowladuhu yeeshay ee, madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabshir xaruuse iyo wasiirka arrimaha dibadda inay arrimaha annaga noo doodaan oo waddankaasi nagu soo celi lahayn falgeed galaan intaasoo nahay waxaan nahay soddon iyo laba qof oo aana
soddon iyo labada qof dhammaan ma, ma, ma, ma soomaaliba ah
waa soomaali waaye soomaali gebiga soomaali ka wadaysanna hal xabsi miyaad ku wada xidhantihiin
maya waxaan kula xidhannahay xabsiyo kala duwan gobollo kala duwan waxaan kula xidhannahay mid mid mid mid mid mid xabsiya kula xidhan intaba xabsi daa'ina lagu xukumay
qaar xabsiyaa lagu xukumay qaarna laguma xukumin oo demb dembigooda ay qabteen burcabed aad noqotaa qaratiin dembigaa naga dhima ani waxaan maxaa dima ku bartaa ani waxaan subiy waxa weyday midna ma jira waxaan subiysana ma jiraan maxaa dima ku bartaa ma ma ma afkiga isku dilaa ma waxaan geesanaan subiyaa aan gartaa
now aadaa u mahadsantahay hal mar magacaaga noogu celi
magacii waxaa leeyahay cabdulla diiri raage waxaan u dhashay gobol balguduud qurceela ku dhashay waxaana ku dharbaaray magaalada xamar dadkeygii xamar ba degan yihiin ee qurceel iyo laafusmareeb waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayuu u warmeeyey cabduleh diiriye ayaa la dhahaa ninkaasi dalka maraykanka ayuu ku xiran yahay muddo sannada ah ayaan halkaas waxaa ku haysato dhibaatooyin kala duwan oo aad iyo aad u fara badan isaga iyo muwaadiniin kale markan koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa uu shaaciyey dagaal ka dhana al-shabaab cabdicasiis lafta gareen ayaana waxa uu sheegay in al-shabaab khatar ku yihiin isku socodka deegaanada wadooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya guud ahaana waxa uu ugu baaqay shacabka iyo ciidamadu in ay dagaalka dhan al-shabaab ay u midoobaan oo halkaasi al-shabaab dhibaatooyinka ay ka wadaan oo halista wadooyinka ah sida ugu fudud ee loogu hortegi karo uguna macquulsan cabdicasiis lafta gareen ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday een, in loo baahan yahay in wakhtigan loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maadaama dhibaatooyin kala duwan oo aada u fara badan halkaasi ay ka wadaan Een, cabdicasiis lafta gareen ayaa een, maanta wuxuu gu- shir gudoominayey shir baydhabo ugu furmay gudoomiyaasha degmooyinka gobolada koonfur galbeed ee inta ugu badan degmooyinkaasi shirkan ayaana degmooyinka gobolada koonfur galbeed u furmay mud- een, guddoomiyaashooda abaabul ciidan iyo howlgallo ka dhana al-shabaab ayaana ka socda qeybo ka mid a gobolada dalka hiiraan iyo sidoo kale galgaduud lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeedna oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi
saa la socotaan degmo degmo u socon karto ma jirto waa kala xiran yahay waxa kala xirayna waa shabaab degmo hal saac loo soo soconayo baa diyaarad loo soo raacaya hadda eh, sida ay isugu furan yihiin degmooyinka hal degmo oo inta guddoomiye degmo jidka ku yimid waxaa ka jira guddoomiyaha bardaale inta kale kulli diyaaraday ku yimaadeen dhibaatada dalka ka jirtay ka mid tahay guddoomiyaha degmada qoryooley intuu ka soo baxo qoryooley baydhabo imaan karaa baabuur uu soo raaco iska dhaaf qoryooley ee waajid oo sagaal kilomit sagaashan kilomitir noo jirto yaa diyaarad lagu soo qaado qansax dheere oo saasoo kale a diyaarad lagu soo qaada la la'yahay uu ku yimaado laba saac hal saaca loo socon lahaa waxa dhibaatadaas keenay oo waa shabaab shabaab wuxuu u baahan yahay qorshe midaysan oo dalka iyo dadka iyo du- iyo diintaba looga qabto ayuu u baahan yahay waxaa socdo eh, howlgallo guud oo soomaaliya oo dhan iyo isteedyada ka bilowday sida eh, hadda eh, koonfur galbeedba qayb ay ka tahay eh, hirshabeelle galmudug abaabul eh, deegaanadaas ka bilowday baa jiro waxa aan isugu nimid waxyaalaha kowga ugu ah arrintaasaa ka mid ah oo arrinta amniga ah degmooyinkii in la abaabulo la isu furo shacabkii la wacyigeliyo ayada oo aad kaashanaysaan ciidamada stateka iyo ciidamada dowladda eh, SNA iyo shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan inay ka shaqeeyaan dalkan sidii nabadiisa ay u soo noqon lahayd koonfur galbeedna la isugu furi lahaa jidadkeeda howlgalna loo bilaabi lahaa waxa ugu muhiimsan oo aan isugu nimid oo kow inaan tillaabada aan qaadna nagala rabo waa tillaabadaas waaye markaan ku noqonno sibinaarkan uu noo dhammaado degmooyinkii iyo gobolladii lagu noqdo waa inaan diyaar u ahaano howlgal buuxo oo dadka dhan ay ku midaysan yihiin shacab dowlad kulli la wacyigelinaayo garabka la ishaysto jidadkii la isu furaayo aysan dhicin inaanan diyaarad un aanan ku safrine magaalaba magaalada kale loo tagana laga shaqeeyo Waa qodobka kale kulley qorsho iyo howl ay eh, aan ka diyaarinay arrinta amniga iyo la dagaalanka shabaabka yaa jiro si gooni ah yaa yaad yaad u qaadan doontaa nin walba waajibaadkiisa uu ka shaqaynayo intaas markii laga tago waxaan muhiim ah oon u baahannahay daadejintii maamulkii iyo adeegyadii bulshada in la gaarsiiyo guddoomiyaha degmada wuxuu guddoomiye u yahay degmada uu joogo keliya markaas uu dhex taagan yahay ma aha degmada waxay ka kooban tahay deegaano kaloo hoos yimaadaa jiro deegaanadaas hoos yimaadaa waxaa la rabaa in adeegyadii bulshada ay gaaraan degmo kasta tuulooyinka ku wareegsan shacabka degan inuu ka warqabo guddoomiyaha deegaankiisa iyo degmada inta ay xaduudkeeda ay tahay iyo inta hoos timaado inuu ogyahay adeegii bulshadina la gaarsiinayo dadkaas adeegyadooda meesha lagu gaarsiinayo si kastaba ha ku gaarto caafimaadka inuu gaaro biyihii inuu gaaro waxbarashada inay gaarto amnigii inuu gaaro Eh, maamulkoodii hooseo ayaga loo samaynhayo ayaga ay samaysanayeen inay gaaraan way qorshaha eh, noo qorshaysan la inkana raba inaad fulisaan kadib waxa muhiimka ah oo intaasoo dhan ay ku suurtoobayaan waxaa weeye maamulka wuxuu- wuxuu wuxuu shaqadiisii howshiisa ay ku toostaa wada shaqayn joogto ah iyo kala dambayn iyo kala amar qaadasho haddii intaas la waayo wax shaqaynaya male nin walbaba meeshuu joogo hadduu wuxuu rabaan suubinayaa uu yidhaaho waxaa weeye shaqo ma jirto maamulka nidaamuu isu kor saaran yahay guddoomiyaha tuulada wuxuu hoos imaanayaa guddoomiyaha degmada guddoomiyaha degmada wuxuu raboorgareynayaa guddoomiyihii gobolka guddoomiyihii gobolkii wuxuu raboorgareynayaa wasaaraddii wasaaraddii baa aniga isoo gaarsiinaysa warkii wasiirka arrimaha gudaha isoo gaarsiinaya nidaamkaas iyo kala dambeyntaas iyo wada shaqayntaas joogtada ah inay jirtana waa la rabaa maamul kasta si uu u wada shaqeeyaa jirto dadka soomaalida imtixaana ku dhacay labada qof oo isla joogta waxaa dhibaysa wada shaqaynta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka luqunta isu galaya sida ayadoo nin nin gurigiisa uu ka shaqaynayo ma aha waxa loo shaqaynhayo waa bulshada waxa loo adeegayo waa dowladda waxa shaqadooda la wado waa shacabkaas gudoomiyaha loo yahay wax la isku qaban karo iyo wax la isku hayn karo midna ma jirto waxaa waaye isfahan dad hal deegaan ka soo wada jeeda oo hal maamul ah yaa layahay waxaa loo baahan yahay marka in inta la isfahamo la wada shaqeeyo isku xirnaan iyo midnimana la muujiyo oo ay isku xirnaantaas iyo midnimadaas lagu wada shaqeeyo bini aadanaa layahay hadday cillo timaado ama qalad u yimaado hay-addii inka sarraysay baa wargelinaysaa intaanan tillaabo kale la qaadin shacabku uusan ogaanin xafiis aan la xirin warqad aan la qorin hay-addii inka sarraysaa loo gudbinayo guddoomiyihii gobolkaa loo sheegayo waxaa leeyahay degmadiiyaa problemkan ka taagan yahay guddoomiyihii gobolka hadduu xallin karo waa mahadsan yahay asaa xallinaya hadduu xallin waayo guddoomiyihii gobolka waxaa la rabaa inuu usoo gudbiyo wasiirka arrimaha gudaha uu yidhaaha wasiir meesha la yidhaaho walaweyn dhibaatadaasaa ka jirto anigana waa xallin waayey marka adaan kuu soo gudbiyey wasiirkaa laga rabaa marka inuu xalliyo wax la xallin weynayana ma jiraan waxaa jiro saa og tihiin gurmad caalami ah iyo deeqbixiyayaasha iyo mashaariic ka socoto degmooyinka aad joogtaan ha kala yaraadeen ha kala badnaadeen hay-adahaas la shaqaynhayo degmada waxaa laga yaabaa guddoomiyaha inuu u arki waayo wax dantiisa ah inuu ka arki waayo amaba uu dee say u shaqaynayaan xataa uu fahmi waayo say rabta ha noqoto isla markiiba waxaa laga yaabaa ama asaga iyo guddoomiye ku-xigeenka intay isqabtaan uu yidhaaho guddoomiyihii baa hawsha iska wato isla markiiba email uu diraayo oo uu dacweynayo hay-addii ujeeddadana ay tahay haddiiba aniga la isoo fiirin waayey albaabkan isugu dhufanaya marka toban kun oo qof ama hal milyan oo qof oo la taageerayey ama shaqo loo haayey ama wax loo qabanayay yaa adiga waa la isoo fiirin waayo darteedaa u xirtay dacwaa qortay hay-addii baa ku dacwootay guuraa tiri waa la dagaashay waa mamnuuc tii haddaan sheegaayay waayo cid email qori karto oo hay-ad dacweyn karto ma jirto ayadoo oonan amar laga helin wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda inta lasoo raboorgaraya qaladkaasaa dhacay aan la dhihin oo gobolka loo soo sheegin ma dhici karto waa qalad emailna ma la diri karo looma diri karo hay-adaha samafal aan ahayn wada shaqaynta iyo xiriirka fiican oo jiro oo ah shaqadaasaa noo qabateen shaqadaasaa noo haysaan waa ku mahadsantiin iyo wax laydiin soo qorayo hawsha say ku socotee hadday cillo timaado waa inaad soo gudbisaan oo aad soo sheegtaan wax khilaaf waa waxa wax ragaadiyey waaye dowladnimada waxa ragaadiyey waa khilaafka shacabka aada mas-uulka ka tihiin oo kan fog iyo kan idinla joogaba waxay inka rabaan korjoogtayn iyo ka warqab joogto ah waxay kaloo inka rabaan inaad u cadaalad fashaan oo aadnan kan adiga ku xigo iyo kan adiga saaxiibkaada ah iyo kan kuu dhowo ku hortaagan keliya aadan ku mashquulin kan aan kuu imaan karin iyo kan aan ku aqoonin iyo kan aadna qaraabada ahayn inaad kow brioritiga koowaad la siiyo oo ayaga lagu hormaro ma kuu imaan karo kuma yaqaano qaraabo ma tihiin midkaan mar walbaba ku hortaaganoo exercise kuu helayo inuu mar walba ku arki karo waxaa ka xaq leh kaas aan ku arki karin dadka in loo cadaalad falo waxyaalaha yaryarka ah oo ay heedaha bixiyaan si cadaalada in loo qaybiyo lagana warqabo meeshay ku baxayaan ama ha noqoto raashin ha noqdo ama kaar ha noqdo ama shaqaale ha noqdo ama mashaariic la fulinayo ha noqoto ama seminaar ha noqdo ama waxbarasho ha noqoto intaba in dadka loo cadaalad falo aan wixii hal meel isugu geenin oo hal dhinac loo rarin wax qaybsan oo dadka u qaybsan inay noqdaanna waa laynka rabaa runtii howsha la inkugu yeeray badideeda waxaa inkala hadli doono wasaaradda oo idiin faahfaahin doonto laakiin waxaan codsanaynaa oon marg labaad iyo mar saddexaad sharaf ii ah inaan maanta idiin sheego inaad ka shaqaysaan horumarka iyo midnimada iyo dowladnimada dowladda koonfur galbeed aada u istaagtaan sidii dalkan iyo dadkan amni looga heli lahaa qorshaha noogu xigo oo ugu dambayntii aan raba inaan inkala dardaarmo waxaa waaye waxaan rabnaa inaan ansixinno sharcigii doorashooyinka aan u diyaargarowno doorashadii qof iyo cod in lainku soo doorto golihii deegaanka markaan dhammayno guddoomiyaha degmada inuu xisbi ku soo baxo in maxayhede loo codeeyo si loogu sii diyaargaroobo doorashada soo socota oo soomaaliya ka dhici doonto qofii coday u dhacdo inaan annagana usii diyaargaroowno inaan guddoomiyaha degmada ay shacabka soo doortaan saaje la dhigo xisbiye la suubiyo howlo badanaa naga xigo laakiin haddii la aado waa la qaban karaa waxaan la qaban karin male waxay u baahan tahay niyad samaan waxay u baahan tahay daacadnimo iyo in loo dhaqaaqo saddexdaas haddii laysku daro waa qabsoomayaan caqabadaha waa badan yihiin waa kaa hor imaanayaan haddaad soo noqoto waa bas wey laakiin haddaad soo noqonin oo caqabadaas inaad leexiso aad ka fikirtid waa kuu soconaysaa haddii laakiin dhagax yar taaka yar markuu kuu istaagaba aad tiraahid waxaan waa adagtaa lama socon kara meeshaad iska joog wax qabsoomaya male waxaan rabnaa caqabad kastoo jirto inaan iska leexinno meesha aan u soconno oo taargetka inaan gaarno dalkan iyo dadkaanna aan taariikh iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar aan gaarsiino ayaa nagala rabaa aada iyo aada u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa inkaga mahad celinayaa shaqada wanaagsan oo aad deegaanada ka haysaan dadka isku daruuf ma aha isku dan ma aha laakiin waxaan markhaati ka ahay degmooyinka dhan waa tegey in aada loo dadaalay shaqo badanna la qabtay haddana wixii dambe oo dhamman la qaban doono aada iyo aada u mahadsantihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed
haa walaal waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor marayaa intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
barnaamijka wareegga wararka ayaa aad weli la socotaan dhegeystayaal markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka kenya william zam ruuto ayaa madaxtooyada dalkaasi ku yeeshay kulan miro dhal ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal iyo mustaqbalka iskaashiga labada shacab ee dariska ah madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu hambeliyey madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruuto munaasabadda caleemasaarka ah iyo la wareegidda xilka madaxtinimo ee dalkaasi isagoona la wadaagay sida dowladda federaalk soomaaliya ay ugu go-an tahay inay heshiis iyo iskaashi buuxa la yeelato dhammaan dalalka gobolka dhankiisa madaxweyne william ruuto ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha iyo guud ahaan wafdiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ajiibay ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarkiisa wuxuuna adkeeyey xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab iyo dowladeed ee dariska ah labada madaxweyne ayaa isla qaatay qodobo xoojinaya iskaashiga amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee labada dal iyagoona isla gartay in lasii ambaqaado heshiisyada miradhalka ah ee horey loo gaaray gaar ahaan fududeynta socdaalka dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga dagaalka ka dhanka ah wax loogu yeero argagixisada isbeddelka cimilada iyo saboolnimada kuwaas oo ka mid ah caqabadaha wadajirka ah ee curyaamiyey kobaca iyo horumarka dalalka gobolka maamul goboleedyada dalka ka jirana waxay dowladda federaalk soomaaliya ka dalbadeen inay fasaxdo lacag ka timid dalka imaaraadka carabta oo loogu talagalay in wax looga qabto abaaraha dalka ku dhuftay kadib kulamo saddex maalmood ah oo wasiiradda wasaaradda bini-aadamnimada ay ku yeesheen magaalada baydhabo ayay ku codsadeen dowladda federaalk soomaaliya in lasoo fasaxo lacag dhan sagaal dhibic lix milyan oo dollar oo dowladda imaaraadka carabta ugu deeqday wax ka qabashada abaaraha dalka dowladda soomaaliya ayaa markiiba ka jawaabin baaqa ka soo yeeray wasiirada gargaarka bini-aadanimo ee maamul goboleedada mas-uuliyiinta gargaarka ee heer maamul goboleed ayaa sheegay inay maalin walba xaaladda bini-aadamnimo ee dalka sii adkaanayso mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in hay-adaha gargaarka ah ay ka digeen in macluul ka dhici karto meelo ka mid ah waddanka bilaha oktoobar iyo disembar haddii aan la helin gargaarka looga hortago dhibaatada bini-aadamnimo wasiirada arrimaha bini-aadanimada ee heerdo heer maamul goboleed ayaa dhinaca kale ugu baaqay hay-adaha gargaarka caalamiga ah inay diiradda saaraan meelaha ay adag tahay in la gaaro si loo caawiyo dadka dhibaataysan waxna looga qabto barakacayaasha dadka goobahaasi een ku sugan barnaamijka wareega wararka ayaad weli la socotaan dhegeystayaal oo idinkaga imaanaya raadiyaha dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho markan siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil ciidan ayaa gaaray degmada buulo burse ee gobolka hiiraan waxayna sheegeen inay ku biirayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobolkaasi siyaasiyiintaas waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan oo isagu sheegay in ay markii loo eego si weyn ugu biiri doonaan dagaalka ka dhana al-shabaab oo ka socda qeybo ka mid ah gobolkaasi hiiraan qaar ka mid a siyaasiyiintaas iyo guddoomiyihii hore ee gobolkaasi ayaa warfidiyeen kala hadlay
waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo gaagaaban aan iftiimiyo qodobka koowaad wuxuu yahay meeshan waxay ugu dambaysay xilli ay go'doonsaneeday oo raashiin mucaawino aan ugu talagalnay degmadan buulibuld inaan ku badbaadino aan kilomitir buurahaas ku soo wado waxaan u malaynayaa saacadood oo dagaal aan kusoo jirno si aan dadkani u sii noolaadaan iyo baaqi u sii ahaadaan maanta tii maaha way ka duwan tahay maanta waa mid aan rabno in horumarintii iyo mashaariicdiinnii iyo beerihiinnii iyo waddooyinkiinnii ay isku furnaadaan oo aad ka gudubtaan xilligii go'doonka la sheegaayey iyo cadowga laga baqaayo ee cabsida lagu jiro shiikhii meeshaan kelimadda ku furay wax badanuu nagala hadlay xagga ii sheeg in nala imtixaanayo imtixaan soo marnay waxaa la yidhi waxaa la weydiiyey guul guulee aawaa la dhahay guuley ku aawe markaasay balaayo dhan gadaasheeda ka hadashay halkaasay tiri waa ay kanaan saaca mala la yidhi waxaanu balaayaha kaasu ka eh ninkii soo mara ay soo gaara ay tiri balaayadan ama dib isku dhig ama hore isku dhig inaan balaayadaas marno waa si aan guushu gaarno maantii maalintii guusha waay maalintii guusha waay waxaan u malaynayaa baryahan waxaan rabaa qodobka ku xigo inaan iftiimiye aan rabo wakhtiga nahayo dartiis codod waxaa soo yeerayo lagu dhaliilaayo howlgallada socdo dadka qaarkiis ka soo yeerayo dadkaas ma taqaaniin waxay isku dayayaan niman bakhtiyo laga tillaabsaday inay soo badbaadiyaan laakiin waa ogsoonnahay baal mugdihay galayaan iyo meel xunaa magacooda ku qorma mugiye wax faa'iidaha ka gaarayaan ma laha siyaasad maanta uma joogno maanta waxaan u joognaa qarannimadayna inaan soo ceshanno difaacaas dagaalkaas xabaddaasaan wax ka gelaynaa dhammaanteen ummadda ayaan balaayada ka hor qaadaynaa annagoo xor ah waxaa la yidhi ninbaa fallaar looga dhuftay isha midna dabadaa looga dhuftay midee lagaa bixiyaa lidhi midda dabadaha layga bixiyo aan fariista kadib anaa midaan ishaa iska bixinaa wixii siyaasadoo dhib nagu haay iyo markaa midaan dabada iska bixinno fariisanno kadib aan ka wada hadli doonnaa laakiin maanta waa dagaal cadowgaas lagula jiro arxanlaawaha ah oo maalintii dhaweeday wax adogeedeen ka geystay meeshaas ninkii dib isku dhigi lahaayow kaasu ku daymayo maantay jabeen waa la jibiyey waa ka adkaanaynaa waana dagaalamaynaa deegaankaygi aniga xitaa sii korreeyo muuqhur iyo dhulkaas war gaar ahaa noo sii yaallo oo insha allahu tacala ka shiri doona laakiin kan intayga xigee biyoneef iyo maarata mukaylaiyo waa haddana deegaankaygi waa tagaaya ma ka maqnaanayo waa dhex roogsana shacabkaygii waayo cid iga maxagsan karto waa ilaalinaya dhiiggaygi inaan huraan rabaa inay badbaadaan aan rabaa inay wanaag iyo horumar gaaraana rabaa iyo dowladnimo dhulkaygii waayo dhulka soomaaliya xaduudihiisa inaan soo xirno intuu taas loo qaatay in la ogaado waaye loona dhimanayo hadduu ilaahay idmo soo dhowaada annagu waa nimiday mas-uuliyiin kale waa naga daba socotaa ujeedkuna waxa waaye howlgalka ugu weyn ee jidkaasi dheer ee isku xira soomaaliya koonfurteeda iyo waqooyigeeda iyo barigeeda in la furo go'doonkii ma jiro waa laga baxay taas niyeysta nimankii meesha joogi jiro hadda ka hor waxaan ogahay on maqlay dameer caan u siisado buliburte in la bireeyo waa dhammaatay hawshaas midna ha ogaadeen fariina meeshaan ugu diraayo nin kasta oo dhiigga ummaddaan daadiyey nin kasta oo sharafta ummaddaan gaaray nin kasta oo xumaanta ummaddaan ka shaqeeya oo nimankaas nabadiidka ah nolol uma taalla maanta kadib waxay nolol u taallaa shacabka waxaan rabnaa ugu dambayn aan kusoo gabagabaynayaa hadda waa u jeedeen gabdhaha reer buliburtow gabdhaha beledweyne waxay dhigaayeen waa u jeedeen haddana uma jeedna raashinkii iyo wixii oo la diyaarinaa waxba islayn maga bulubur tirtiin digsiyada dabka sii saaran aan islayn oo ciidanka loogu talagalay war waa la dhaqaaqo haya fadhiga ka kaca ciidan badan ayaa ku soo socdo kuwana waa joogaan howlgallo ayaa ka bilaabanaya waxa loo yimidna waxaa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan kusii jiri karin ani khaasatan xildhibaan ka matalaan ahay magaaladan saan waxaan raalli ka ahay ma aha laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh waa awooday inaan dalxiis aado laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkaan imaado waajibkii saarnaay aniga aan guto nabadoonka siduu sheegay inaan furimahan tagno anugu qorigayga xitaa waa soo qaatay oo igu wallaahi waa soo qaatay xaggaasaan u soconnaa baashaan meel loo kala haro maanta ma jirto waxaa waa jiritaankii ummadda soomaaliyeed ayaa calaama su-aal saaran yahay jiritaankii ummadda soomaaliyeed waxaanu qabiil ma aha dalkeennii iyo calankeennii ayaa calaama su-aal la geliyey marka walaalayaalow waxaan u imaannay inaan idin garab istaagno waxaan u imaannay inaan waajibaadkeennii gudanno uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuhaa uma imaanin waxaan u imaannay inaan ka shaqayno amniga dowladda ciidamada iyo deegaanka dadka shacabka ah beel walba ay yihiin inaan isku xirno ayaan u imaannay beel gaaraan u matalo
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareega wararka ayaan isla maraynaa markan mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa baaq u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamay qeybo kamid a gobolka shabeellada dhexe ismaan xaadoole wuxuu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee gobolka shabeellada dhexe kasoo gelaya dowladda dhexe ama hirshabeelle beelo walaalo ah oo dagaalku dhex maray gobolka shabeellada dhexe ayuu fariintan u diray
goobkaaga walaalkaaga adiga ay ahayd inaad soo wada aad meel dejiso aad kiisa ka kacseen war waxaas ceeb waay sharaf maaha sharaf darro waay war haddii qaldihiin maa la fiiriyo cidda qalda maa qalta liraa adiga geedkaa gaarateen bur ka go adigaana la iska adigaa la iska soo kaa oo hirra adiga adiga ayaa waxa ka hesha lada waa in la yidhahdo loo baliila ilaa waxa laga dheefa male adduunkana dadka waa nooga laayeen waxaan waa nooga laayeen dadkan qabiil oo qabiilka loo deeya qabiilka laga doojiyo shirkigan jira maanta wuxuu ku saabsan yahay maalmahan sidaa ogtihiin waxaan kasoo cusboonaaday dagaal qaraabo oo u dhexeeya beelo walaala ah ee wada dega gobolka shabeellada dhexe marka arrintaas wax waa ka aamusi waayey waxaan rabaa inaan isheeg maxay ahaaday dagaaladan soo noqnoqday ee ka socdo ee gobolka shabeellada dhexe ee dadka walaalaha ee qaraabada ay isku dilayaan awooddii iyo xoolihii iyo dadkii iyo deeqii in wixii ilaahay siiyey ayna ku shukriyn ayaga isku dilayaan inaana baaqu diro waxaan ku baaqayaa dagaalkaas in la joojiyo waxaan rabaa inaan baaq u diro odayaasha dhaqanka iyo muduluud gaar ahaan abga oo ugu horreeya imaanka oo iyo ugaaska malaaqa wabarka suldaamanka iyo dhaqanka kuwa hoose oo jifooyinka hoose kala xukumo oo dhaqan hoosaadka ee beesha mudulood ee abga gaar ahaan abga war abgaalow muduloodba idinkaa qarrabay oo maxay ahaaday taladiisii meel aa u socotin la-eh waxaan odayaasha dhaqanka waxaan rabaa oday oda dhaqanow markii dadkaaga ay iska kaa dilaan ay dadku isdilayaan adiguna aad dhaqan sheegahayso maalin kastee dadkaaga isdilaan hoos ayaa sii adaysa war dadka isdilaya waa dad walaalaa waa dad ehla intaan maqlaya weligii waxaa isdilaya heer habel heer habel heer habel iyo heer habel oo haddana cid ka hadlaysa jira ee dadka gurgood iska jiifa ee toban wiil labaatan wiil la duugayo oo sheeg mas-uuliyad markaas mas-uulaan ka naha mas-uulaan nahay nahay inta meel loo fadhiiso sharaf aad ku meel lagu fadhiista ma jiriyo dhaqanka waxaan u sheegay arrintaas inay farageliyaan inay fadhiga ka kacaan oo hogaamiye imaanka dadka oo dhaqanka dhan isugu geey meesha aawey nimankii idala dhashay nimankan hadda meesha isku dilaya waa jufo hoosaad ka kala dhashay waa cabduul abgaali hasta abgaal aawo caasi haddii arrinta idinku cuslaan ama haddii idinku cuslaan mau soo gala arrinta haddii la waayo maa mudulada soo geliyo haddii la waayo maa odayaasha hawiye loo yeero maxaa intaasoo dhan intaan intaan loo yeerin idinku odayaashiin dhaqanka arrinta aad tiraahiin ayaa dadka kala saaraysa maa dadka cadaalad loo sameeyo ma nin abgaala nin abgaalo goobkiisa qaala kala jira kasoo qaad usoo ku xoog badan ayagoo adoo ku xoog badan kasoo qaad walaalkaa goobkiisa maad inta ka kacsaad inaad ta degta ku noolaatay dad ku dhasheen dad ku dhasho abgaalo jir jir jaho wadaaga dhulka uu leeyahay waa kala kala yaqaana ma suurobaysaa wax suurobaysa maaha ma nin walaalaha goobkaaga walaalkaaga adiga ay ahayd inaad soo wada aad meel dejiso aad kiisa ka kacseen war waxaas ceeb waay sharaf maaha sharaf darro waay war yaa sida walaalihii kale aawo wiilasha la rabeen iska iska iska celiyaan cadowga aawo ninka raggaa abgaala maanta ee sheeg dagaal dagaalamaya ee xaniyaha leh ee cadowga jibaha war ma war fiiri boodka aad saaran tahay xaaji cali ayaa difaaca dowladda yaalla meesha ka horraysan iyo sheeg nimankii cadowgaa jooga maala dirtiin ma inta iskaashatin la dirtiin haddaad dadtiin haddaa geesiin maa meeshaas ugu urmatiin gabdhihiinni wiilashii aad meeshaas dadkii lagu baado waay maalin kasta asaa taleefan laga hadada oo dhaqanka noobsa qaran oo dadweyinka noobsa qaran aawa dad wixi markaad walaalka soo gurmayso dilayso oo luuqa dhinahay iyadoo aawa gooftayn dhulka abgaal ismaanaa dadka inaad gumaysi ku jira ayaa la kor saaraya meesha laga qaadi lahay ee ku dayla hadeen walaalihiin heeliidaan ee is aruursada heleen ayaa ragga isla dhimanahayo cadowga isla celinaya maanta ayaga is- la isku dilaya waxaas wax la qaadan kara maan waxaan aqbalayna maan odayaasha dhaqanka waa inay baxaan waa inay dhulka tagaan waa inay fiiriyaan meesha laisku haysto waa inay waxa laisku haysta arkaan markay arkaan ya waxaa lu leeyahay meeshaas dhaqana aad dowladda aad ciidana aad labaatan beriyaa la fadhaa waa la soo kala kaca waa laystila haddana meesha waxaa ka muuqata inaa dadka loo kala ku sheegi karo maxaa lagu dagaalamo haya waxaana lagu dagaalamo marka odaasha leeyihin waa inay sheeg go-aan degdeg ay qaataan ay dhahaan heer hebel oo idinkaa qaldan baxa wareya heer hebel oo idinka waa idinka qaldan raad ahaada maalin kasta ninka dhiigdaadiyo wallahi waa la toogaa in la yidhahdo waay. waa in stateka hir shabeelle iyo dowladda federaalka intaba ay idinko marqaatiin u tagaan odayaasha dhaqanka ay dhahaan war heer hebel ha laga qabto ummadda haddaan laga qabayna wallahi bilaa meesha wax kala socaan ma jirto sax oda kasta oo dhaqan oo soomaaliyeed oo hawiye oo abyaal oo mudlug waxaa looga baahan yahay hadduu raba jufo hoosa ka ahaado nabadoon in ummadda uga- u- u- u kala- u kala ha- haaqsooro oo runta ka oo haqa qaado qiyaamaa loo socdaa dulmi lama ogolo haddaan runta ada sheegi karin maxaa maxaa macnaha dhaqan dhaqan dhaqan ma- maxaa- dhaqanka maxaa- dhaqanka maxaa waaye dhaqan waa inay dadkaaga iska kaa dilin dadka haddii istilaan maxaa aad dhaqaysaa ruuxaas wax la qaadan kara maaha intaasaa ka aamusan marka aamusanaa karo halala soo gaarsiiyey xildhibaanadayna oo heer mudulooy waxaan la soo gaarsiin ma anaga tagnaan goofta inaan soo firi karna waa imaanka inuu hogaamiyo oo fadhi ka kaco oo oo isheeg ugaaska u socdo oo ma oo isheeg malaaqan guri koo furo oo guri koo furo kale iska fadhi oo weligiis gurigu qoyo tiri waa in gurigu qoyo la geeyo oo naftigiisa fiiriyo oo way xaqa leedahay malaq ka duceeyo kuwa jilbaaha hooso oo abgaar waa inay tagaan waa inay u kala qaadaan aaw heer wacaysan intay jiraa leesho dhaqanka mase ninkaa wacuu haynina haddii hantidaa kuwan dufoosarka haddii isdaan ee wax la kala dhihi waayo war waxaa ku jira dadka dad calooshood u shaqaystayaala oo cadow kala ara- weligood ay- may arkaan xitay anan rabin oo dhiigga sukay inay daadiyaan rabo kuwaasna gacanta dowladda ayaa la rabaa inay- in lagu- in loo isticmaalo oo la qabto ayna ku gaban qabiilka ay gabaadka ka dhiganayaan war ninkaan dhaarkiisa jiri lahayd aad aad aad aad aad ii sheeg oo adiga aad ee, dhaawaciisa qaadi lahayd aad dilowhaysaa aasa- aasa dhaawac tiroweysaa aasa jidka ka xiroweysaa aasuu jidka kaa xirowhaayo awoodda ilaahay annagana siiye intaa ku shukri lahayd in dadkay lagu laayo isku laayaan ma aqbali karno dadka fidnawadayaasha hal ambalama waayo gudoomiyaha gobolka oo shabeelle dhexe mar walba waa tagaa ciidana wataa waa tagaa dowladda federaalka ciidana jirtaa hirshabelle isadka ciidan ka socdaa tagda waa laga soo kala kaca waana la isla mardhabaa kuwo walaalahoo kalea meeshaas isku dagaa oo isla dadkaana gobolaa guryahoodii ka maqan gobolaa ceelka ay deganaayn la gubay gobolaa guryihii la gubay waana ka maqan yihiin walaalnimo miya ahlnimo miya inaad wararta oo awood sheegato adigoo awood badan marka soo qaad inaad awood sheegato sax miya waa maya war haddii qaldihi maa la fiiriyo cidda qalda maa qalta lihi adiga geedkaa gaarata guro ka guro adigaana lisla adigaa lisla soo kaa weerara adiga adiga ayaa waxaa ka heshaa leeda waa in la yidhaha loo baa la yidhaha ilaa wax laga dheefa male adduunkana dadka waa nooga laayeen waxaan waa nooga laayeen dadkan qabiil oo qabiilka loo deer qabiilka laga doojiyo nin iska maskiina oo meel iska socda oo abge oo walaalkaa abgaala bug xabad naag bug ilmar bihi caruur in la dilo in guryo la gubo wariya cadowga dadkayna laa hayo hiiraan ka dirirayo oo dadkayna gubow hayo ee d- caruurta mulqaaha ee xanuunka ay leeyihiin korkayga eh, maxay ahayd eh, shan bil iyo shan camal xanuunka qabta aan yaabanhay waxaasa lala dirira wariya kuwa nagu soo dilo korka naga saarnay shabaabka waxa la baxay wax shabaab laynama jiraan kuwaasu yaa iska celi hadda dadkiin oo geesi tahay oo adiga ragta dadka waxu tuliso kuwaas lala dirira isku celi wiilasha dagaalka la rabay dowladda federaalka dagaalka ugu qaaday oo dadka inay ka kacaan oo cadowga ugu xoreeya la rabay ee isla dagaal galaan in hadda maanta isku soo jeestaan ma aqbalayno mana yeelino cadow waa joogaa mana dheer haddii la- la- la dilayo xaqorag af ugu leeha walaalka xaggiisa af ugu leeh odayaasha dhaqanka ugu dambayntii ugu dambayntii odayaasha dhaqanka ha bedelaano nidaamkay ku jiraan ha ka kacaanay fadhiga toban iyo shan wiil iyo labaatan wiil in la duugaa laga sheegay yaa maxay u dhinteen yaa dilay war ciid ma ninka cadow soo la dirnaa haddii u dhinto ma ninka arkaaga diri lahayd adiga aa- adiga ma oo arkiisa aad diri lahayd oo dhawciisa diri lahayd oo walaalkaa ahay maad adiga dilay war abgaanka hadda nool kuwa kaloo abga aa joogay dhulkaa wala isla joogi jireen ya dhulna aad u qaadin ma kartid walaalkaakiisa adoo israacday kitaabka soo qaad ma qaadan kartid walaalnimaad ku leedahay oo ku qaadan kartaa oo kuna noolaan kartaa oo ku sii kara oo maxay dhahay aad ku aad ku waxaysan kartaa laakiin waa kaa xooga Ya, waxaas wax jira waa wax socaysa maaha saad u xog- ma- ma kaa yeelaye halkaa dagar guuraaya biri kusoo weerara adiga lacag hadaa soo dhacday saxta halka aada gurguraa biri waada kusoo weerara dagaalku ma istaagay haddana waa dagaal sukay waa dhiig walaba maalintaas kuma jiri karo arrintaas dowladda state isabel oo madaxweyne ugu horeyna hirshabelna hala socdo madaxweynaha federaalkana arrintaasu asagana hala socdo iyo dhammaan dowladda state iyo midda hirshabelaba ee midda federaalkaba arrimahaasu warka fiiro gaara ha ku haayaano cidda qaadana ha hortagaan laakiin cidda qaadan dhaqankaala rabaa inay soo gudbiyaan mahane masaag masaag masaag masaag masaag masaag masaag calina garle ciidina garle waa lagu siina maha adiga wax jaraysa maahaas dadka kala saara baabuur qaata dhaqankiina taga imaanow dadka hogaami odayaasha isugu yeer hoose kor wad gey meesha dadka ha- halaha hala fiiriyo idinkoo fadhiisanna bada cunina hana rafusa dhaha meesha laisku haysto waxaa laisku haysta weerarku soo dhaha xuuraan gala markaad ogaatiin haq rasmigaana ku dhawaaqa
guud ahaan barnaamijka wareega wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya anigoo cabdisalaan juulo shaakir idinla socodsiinayay cabdulwahaab ayaa dhanka farsamada iga saaciidayay tani barnaamij dambe intaan ku kulmi doono habeen wacan